bsmi اllahi الرxman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وsaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabu sunan lilimaam abi dawuud sulayman bn اlashcaf asijistaaniy raximah اllahu tacaala qaala alimaamu abu dawuuda raximah اllah baabun fii nikaaxi اlmutca ay hada kani baabun baab weeyaan fii nikaaxi اlmutcati mutcada nikaaxeeda xugunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay nikaaxulmutcana waxaa la yidhaahdaa annikaaxu ilaa ajal annikaaxu ilaa ajalin musamaa qofka inuu nikaax wakhti ku dhammaanayo samaysto oo caqadkii markaa lagu magacaabo oo qofku uu yidhaahdo intaa bil ama sannad ama laba usbuuc iyo wax lamida uu sheego toban sana hadduu wakhtaa sheego waa nikaaxulmutca ayb kaasaa marka xukunkiisa uu raba halkan inuuga hadla alimaamu abu daawuud raximah اllah qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllah xadaanaa musadad bnu musarhad qaala akhbaranaa cabdulwaariث can ismaaciila bni umaya can الzuhriyi qaal kunnaa cinda cumara bni cabdilcasiiz cumar bni cabdilcasiis agtiisaan ahayn fatadaakarnaa waxaanu mudaakaraynay oon ka hadalnayn falanqaynay mutcata الnisaa haweenka mutcadooda faqaala rajulun nin waxa uu yidhi yuqaalu lahu la yidhaahdo rabiicu bnu sabra nin la yidhaah waxa uu yidhi ashhadu calaa abii aabbahay waxaan ugu marqaati furayaa annahu xadada inuu sheegay anna rasuula اllahi sala اllahu calayhi waaalihi wasalama qaal anna rasuula اllahi sala اllahu calayh waali wasalama rasuulka nahaa canhaa mutcada inuu reebay fii xajati alwadaac sanadii xajatulwadaac sanadii xajatulwadaac ee tobnaad inuu nebigu mutcada reebay taasaan markhaati uga ahay aabbahay inuu ka sheegay xadiidku waxaa weeyaan xajatulwadaac daciifuu ku yahay sida raajix ee riwaayaadka zuhri dadka xufaadda ay ka wariyeen ay u badan yihiin waxaa weeyaan inuu nebigu reebay mutcada caam alfatxi sanadkii maka la furtay sanadkaabuu reebay rasuulka calayhi isalaatu wassalaam amaa xajatulwadaac ismaaciil bnu umaya ayaa zuhri ka wariyey un intii kale xufaadda intooda kale waxay wariyeen inay tahay caam alfatxi inuu nebigu reebay axaadiidta qaar baa waxay ku moodsiinayaan axaadiidta qaar baa waxay ku moodsiinayaan caama khaybar inuu reebay rasuulka calayh isalaatu wasalaam laakiin caamu khaybar ma aanu reebine wuxuu reebay caama alfatxi ayb khaybar sanadii toddobaad aheyd caamulfatxina sanadii sideedaade ahayd khaybar markaa hilbaha dameerka dabjoogga ah hilbihiisuu reebay marka labadii mas'ale ayaa hal mar cali oo wada sheegay ilaahay subxaana wa tacaala haweenka mutcadooda nebiga haweenka mutcadoodu reebay iyo dameeraha ahliga in la cuno iyo caama khaybar markaasaa labadiiba waxaa loo maleeyey in khaybar oo wada wada xarimay laakiin hilbaha dameeraha khaybar lagu xarimay amaa iyada middan mutcatunisaa caama alfatxi baa la reebay bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin caama khaybaraa la reebay haddana waa la fasaxay waa haddana la reebay haddana caama awdaas oo wax yar ka dembaysayo caamalfatxiga oo xagga wakhtiga ka dembaysa saddex maalmoodaa la fasaxay xajatulwadaac baa haddana la reebay qaaraa waxay leeyiin waxay soo martay laba oggolaasho iyo laba reebid reebitaankayna ku dembaysay laakiin waxaa loo badan yahay caamalfatxi baa la reebay markaasaana u dembaysay ayb dariiqatu marka ahlilxadiid saasay u badan tahay mutcadaa marka iyada waa xaaraam oo caqdiga markaa in qofka uu nikaaxsado ilaa ajal wakhtigaa intii intaasaan nikaaxsaday waa xaaraam haddii laakiin niyadda uu ku haysta ka warran marka uu yidhaahdo yacnii qalbiga markaa uu ku haysto inuu haweentan iska furaayo bilka bacdi ama inta aad meeshan joogtid sanadka aad meeshan ka shaqaynayso haweentan qad kadib fur niyaddu saa gashtay caqadka laguma xusin iyada marka culammadu waxay yidhaahdaan dhibaato iyo waxaa ku sugan iidaa qofka la guursanayo laga qarinayo lagu khiyaanayo qofkan isaga weliga gabadhan oo isaga laftirkiisa aan loo sheegaynin qofka sidaa yeelayo isaga laftirkiisa gabdhihiisa iyo iyo walaalihiis aan la jeclayn waxaasoo kale bihadihi almathaaba waa marka dhibkaasay xaaraan ku tahay amaa iyadu mutco ma ahan suurada mutco waa in caqdiga lagu xuso wakhtiga haddaan wakhtiga caqdiga lagu sheegin iyada mutco lama dhaho suurada mutcada ma soo gelayso ayb walidaalika bacdi ahlilcilmiga waxaa jiro qofku haddii sidaas uu yeelo niyadda uu gashto caqdiguna waa ansaxayaa haweentiisa waa ku haysan karaa wax dhibana male kuwaa dhahayo laakiin yacni annikaax biniyati alaaqa masaladaa la yidhaha annikaax biniyati alaaq adoo markaad nikaaxsanaysid baad dalaaq niyadda ku haysaa lama rabo inaad saa u guursato maxaa yeeley iidaa iyo dhib baa ku sugan muslimka dhibkiisuna waa xaaraan ayb masaladaa iyaduna marka xaalkeedu sidaas mutcada waxaa aad ugu dhaqmaan qolooyinkan marka shiicada aad ugu dhaqmaan oo iyagu nikaax ay ku dhaqmaan ah laakiin axaadiidta caliy bni abi aalib baaba waxaa soo arooray isagoo reebaaya marka xujay ku tahay iyaga qaala xadaana mxamed bnu yaxya bni faris qaala akhbarana cabdurazaq qaala anba'na macmar can الzuhriyi can rabiic bni sabrة can abihi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh ali wasalam rasuulka xarama mutcata الnisaa naagaha mutcadooda ayuu reebay naagaha in la mutcaysto ilaa wakhti la guursado ilaa ajal wakhti intii kaan la yaqaano bil ama wax lamida la guursado sidaa la yeelo ayuu nebigu reebay xadiidkan muslim baa warinaayo isagoo sidaan muطlaq oo wakhti aan lagu qaydin wakhtiga uu xarimay aan la sheegin baabun fi shiaari ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi shiaari fii xukmi ashiaar nikaaxa shiqaarka xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay ayb shiqaarka marka waxaa la yidhaahdaa sida uu isaguga tilmaami doono nikaaxa qofka uu gabadhiisa ama gabadha uu weliga u yahay inuu yidhaahdo gabadhaydan kuu guuriyey adna taada bishardi inaad taada ii guurisid meherna aan la magacaabin laba marka arrin baa ku jirto meherna laguma sheego meesha oo middan midda kale ayaa sadaaqeeda jirkeedaa looga dhigaa shuruudna waa jirtaayo markaad adiga walaashaa ii guurisaantayada kuu guurina laba macnoo marka wataa shuruud oo gabadhan marka waxaa weeyaan guurkeeda shardi baa waxaa ugu xiraysaa isaga gabadhiisa inuu kuu guuriyo yacnii markaad gabadhaada ii guurisaantaydana waa kuu guuriyo shardi waa ku jiraa tan kale waxaa weeyaan wax sadaaq la yidhaha ama meher ma jiro oo gabadhan waxaa weeyaan gabadhiisa meherkii uu ka qaadan lahaa ayuu wuxuu ka dhiganayaa gabadhaas kale oo isagu qaadanayo ninkaa kalena gabadhiisa meherkii la siin lahaa waxaa laga dhigay middaan oo isaguna qaadanayo gabdhihii baa marka la kala beddeshay meherna looma samaynin mid walbaa gabadhii meherkay qaadan lahayd meeshii waa ka baxay meherkii gabadha isagaa ku raaxaysanayo oo gabar ku helayba iyadiina meher la'aan yay meel taagan tahay labadaas macnaa marka shiqaarku uu leeyahay fuqahada shaaficiyada iyagu maslaga ay maraan waxay tahay haddii meherka la magacaabo oo gabadha meher loo magacaabo shiqaar ma aha oo suuradii shiqaarka waa laga baxay ayb laakiin xadiidka abu daawuud uu keenayo ee ibni cumar meher waa lagu sheegay midka dambe mucaawiya laakiin meher lama sheegin halkaa marka waxaa ka cad xataa haddii meherka la sheego oo la magac dhabo meherkii la tilmaamo laakiin weli ay meesha ku jirto shuruudda ay meesha ku jiraan weli yacni waxaa weeyaan waa shiqaarka ka bixi maayo say ahlucilmiga qaarkood iyaguna ay dhahayaan marka qofku inuu yidhaahdo gabadhan guurkeeda ou shuruud inuu uga dhiga middaa inuu isaga ku helo ama meer ha la magacaabo ameyaan la magacaabin haddaan la magacaabin de waaba dhammaystiran tahay haddii aan la magacaabana weli waa lagu jiraa shiqaarka alimaam ibnu اlqayimna wuxuu leeyahay cilada shiqaarka nikaaxu shiqaarka loo reebay waxaa weeyaan jaclu budci kulli waaxidatin mahran lilukhraa mid kastaa jirkeeda ayaa midda kale meher looga dhigay wa hiya laa tantaficu bihi waana meher iyadu aysan ku intifaacsanaynin yaa ku intifaacsanaya meherka aabbaheedaa ku intifaacsanaya oo gabadhan meherkii ay qaadan lahayd iyada wuxuu ka dhigtayba inuu gabar kale ku guursado ku helo marka meherkii iyada kuma dheefsanaysee weligeedii baa ku dheefsanayna wahiya laa tantaficu bihi falam yarjic ilayha almahru maherka uma soo noqonayo bal caada almahru ila alweliyi meherkii weligii buu ku soo noqday wa huwa milkuhu libudci zawjatihi meherka waa maxayna xaaska uu haysto jirkeedii waayo gabadhiisii uu u bixiyey meherkii gabadhiisii waa gabadhan uu haysto bitamliikihi libudci muwalliyatihi wa haadaa dulmun likulli waaxidatin min almar'atayni waa dulmi marka labada gabarba labada haweenba markaa la dulminayo wa ikhlaa'un linikaaxihimaa can mahrin tantaficu bihi iyo ka marnaansho laga marinayo nikaaxeeda meher ay iyada ku intifaacsato waa gabar la qabo oo jirkeedii lagu raaxaysanayo waxna aan ku haysanin ile meherku jirkiibuu bedel uga ahaaye budciguu bedel uga ahaaye ayb marka wuxuu leeyahy wahada huwa almuwaafiqu lilugati alcarab carabta luqadeedana sidaa ayaa waafaqsan ayb fainahum yaquuluuna carabtu waxay yidhaahdaan baladun shaagir nacam baladun shaagirun min amiirin beledku marka amiir la'aan uu yahayo madax aanu lahayn waxay yidhaahdaan baladun shaagir waa beled faaruq ah oo amiirka faaruq ah haweenka sida lagu guursadana waa mar'atun shaagiratun maxaa yeele meher bay ka faaruq tahay wax mehera ma haysato ayb wa daarun shaagiratun min ahlihaa idaa khalad ayb luqadana marka sidaabaa waafaqayso zaadulmacaadka sidaas uu leeyahay alimaam ibnuاlqayim raximah اllah ayb shiqaarku marka saasuu ku imaanaya cillada loo reebayna waxaa weeyaan gabadhii la guursaday ee jirhkeeda la xalaashaday ayaa wax manfaco ah oo bedela aanay aan haysanin beddelkii iyo manfacadii waxaa qaatay weligeeda oo wuxuuna ku qaatay jir kale haween kale jirhkeedu ku qaatay lama ogolo marka waa dulmi qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xadثna القacنبي عن mالك xاw xadثna مسدد بن مسرهد qال أخبرna يحيى عن عubayd اللahi كiلاahma عن نافع عن iبن cمر أن رasuul الlahi صلى الله عليه وaلiه وسلم نهى عن الشiقاar nebigu wuxuu reebay شhiقاar زاada مسدد مسدد wuxuu ku daray fي xadiiثihi qultu لناaفic ناaفic baa waxaan ku idhi ma شhiقaaru شhiقاarku muxuu yahay qaala waxa uu yidhi yankixu wuxuu guursanayaa ibnata rajul qofka gabadhiisa wa yunkixuhu isagana wuu ku nikaaxayaa ibnatahu gabadhiisa bikayri sadaaqin meher la'aan aawo meherkii haddii la yidhaha mid kasta meherkii gabadhiisa lagala siin lahaa waa jirka uu qaatay kan kalena sidoo kale jirka uu qaatay wayankixu wuxuu guursanayaa ukhta rajuli qofka walaashiis fayunkixuhu isagana wuxuu u nikaaxayaa ukhtahu walaashiis bikayri sadaaqin meher la'aan marka xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray tafsiirka naaficna tafsiirkan marka sadaaqa naafic ayaa sheegaya qaala xadaثna mxamed bn yaxya bni faris qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaثna abi wahuwa ibraahim ibnu sacad can ibni isxaaq qaala xadaanii cabdالraxmaan bni hurmuz alأcraj ana alcabaasa bna cabdillaahi bni cabaas ankaxa cabdالraxmaan ibn alxakam ibnatahu ankaxa wuxuu ku nikaaxay cabdiraxmaan ibn alxakam ayuu ibnatahu ku nikaaxay gabadhiisa wa ankaxahu cabduraxmaan cabduraxmaanna isaga cabaaska ayuu ku nikaaxay bintahu gabadhiisa wa kaanaa jacalaa sadaaqan wa kaanaa waxay ahaayeen jacalaa inay yeeleen sadaaqan meher meherna waa magacaabeenoo way u yeeleen mid kastaa meher baa loo magacaabay wakaanaa jacalaa waxay yeeleen sadaaqan meher bay sameeyeen oo middan yacni waxaa weye meherkii waa lagu magacaabay riwaayadan fa kataba mucaawiyatu mucaawiya waa qoray ilaa marwaana marwaan buu u qoray ya'muruhu isagoo amraya bitafriiqi baynahumaa in la kala geeyo wa qaala fii kitaabihi kitaab warqaddiisa wuxuu ku yidhi lihaada kan ashikaaru wa qaala fii kitaabihi lihaada warqaddiisa oo u qoray kan waxa uu ku yidhi ashikaaru huwa kan aad ay sameeyeen ashikaaru weeyaan shikaar alladii nahaa canhu rasuulullahi sal ll ly slam ee nebigu uu reebay waa shikaarkii nebigu reebay weeyaan buu yidhi waxaa laga qaadanayaa marka fahamka mucaawiya wuxuu ahaa xataa haddii qofku sidaa wax ku guursado in la kala geynayo tafriiq in lagu samaynayo lakala eryahayo muminuuna marka waxaa laga qaadanaya nikaaxuba inuusan ansaxaynin oo baatil uu yahay hadday marka arrintu meher keliya ay tahay qofku meher la'aan waa guursan karaa hadhow umbaa lagu qiimaynayaa mahrulmile haddii marka doodi timaado iyo ma ogtahay oo way dhici kartaa qofku inuu caqdi ansaxo biduuni dikri اlmahri isagoon meher la sheegin qur-aankuna waa tilmaamaya laa junaaxa calaykum in dallaqtum الnisaaءa maa lam tamasuuhunna aw tafriduu lahunna fariida haweenka haddaydnan wax u qadarin dhibab ma le marka ood markaa aad furaysaan famaticuuhunna cala اlmuusici qadaruhu wacala اlmuqtiri qadaruhu marka taa iyadu dhib ma lahaateen hadday arrintu meher meher baan la sheegin ay tahay dhib ma lahaateene mushkiladu waxaa weeyaan gabadhan meherkii waaba laga qaatay maxaa looga qaatayna gabadha kale ninkan loo keenayo tanna waa la qaatay meherkeedii maxaa lagu qaatayna gabadha uu ninkan ninka kale seenayo mushkiladu marka taas weeyaan xadiidkan marka mucaawiyana meher iyadoo la magacaabay ayuu shiqaar haddana ku magacaabay mas'alada marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa sadaaqa sheegistiisu inaanay xukunkan wax saamayno weyn aysan ku lahayn ee shardiga iyo maharkii oo budciga laga dhigaayo inuu yahay mushkiladu baabun fi taxliili ayaadaa kani baabun baab weeyaan fi taxliili ayb marka waxay leeyihin marka shiqaarku aslanna wuxuu ka yimid marka min shaqara alkalbu eygii ayaa lugtiisa taagay ayb oo marka lugtiisiiba dhulka ka qaaday oo ka taagay naam taasay marka ama yacnii min shaqara albaladu min amiirin beledkii baa wuxuu ka marnaaday amiir ayb waa marnaanshada marka halkanna marka calaaqada luqadu ay la leedahay sharcigu waxaa weeyaan naagtan marka meher bay ka qaali noqotay oo meher iyadii ay ku intifaacsato maanay helin ayb maxaanuu marka sidaas weeyaan baabun fi taxliili ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi taxliili xalaalaynta ayb taxliilkuna waxaa weeyaan haween saddex lagu furay ama dalqad saddexaadba ay ku dhacday ee ninkeedii hore inay u laabata rabto ayaa marka waxaa weeyaan ninkii horea loo xalaalaynaya sida loogu xalaalaynaya nin kale ayaa soo maraya waa nikaaxsanayaa wuu u tegayaa dabadeed waa soo furayaa ninkii hore say ugu laabato taas weeyaan marka taxliilka mana bannaano sidaasuu sheegi doonaa qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu yuunus wahuwa alyarbuuciyu qaala ahbaranaa zuhayr wahuwa bnu mucaawiyata aljucfiy qaala xadaanii ismaaciil can caamirin wahuwa shacabiy can alxaari wahuwa xaari acwar alxaari bn cabdillahi alhamdani weyaan can caliyin qaala ismaaciilu ismaaciil waxa uu yidhi wauraahu qad rafacahu waxaan u malaynayaa inuu cali kor yeelay ila nebiyi oo u kor yeelay sala allahu alayh wali wasalam ana اnabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi lucina almuxallilu wاlmuxallalu lahu lucina waa la lacnaday almuxallilu midka wax xalaalaynayo wاlmuxallalu lahu iyo kan loo xalaalaynayo yacnii kan loo xalaalaynayo iyo midka xalaalaynayaba waa la lacnaday waa inay marka dembi kabiire ah ay tahay horta laga qaadanayo lacnadda rasuulka wuxuu lacnad ku tuuray waa dembi kabiire oo weyn ayb almuxilluna nusakha qaar baa qoraya lucina almuxillu ayb lucina waxau dhigaa ma jiraan maskulli lacna allaahum idin dhigaa yah lucina lucina almuxallilu waalmuxallalu lahu kan loo xalaalaynayo midka loo xalaalaynayaba waa la lacnaday marka inay kabiiro taha laga qaadanayo ayb kabiiraba ha iska ahaatee ma ansaxayaa nikaaxa noocaas oo kale ah nikaaxa noocaas culammada salafka waxay u badan yihin inuusan ansaxaynin abadan maxaa yeeley cuquudda alfaadda lagama fiiriye macaanidaa laga fiiriyaa cuquudda dhacaysa ee nikaaxa macaanidaa laga eegaa maahane lagama eego iyo qasadka laga leeyahay ee lagama eego marka suurada kore iska alfaadan meesha laga taruuruxinayo marka hadday dadku intay isu yimaadaan ay ninkii naagtii maalan ninkii saddex buu ku furay ama dalqa saddexaad baa ku dhacday markaabaa waxaa la yidhaahyee inaan isku laabanaan rabnaayo nilabadoodii baa heshiiyey waayahay wuxuu yidhi hebel hebelow kaale naagtii guurso adiga hal habeen u tag soo fur dib ha igu soo laabato ana ku noqonin adiga saddexdoodii waa ku heshiiyeen ama labaa ku heshiisay ama laba maba ku heshiinine ninkan iyo naagtanoo bannaanka iska kala joogo yaa nin wuxuu is yidhi warnimo haddaad ninkan u xalaalayn lahayd naagtiisa xoogaa dhibaata haysatoo u jeeddaaye bal adiga un u roonaawo asa iska galay iyadoon cidno u dirsanin kullu haadaa waxaa weeyaan waa maqsuud aan sharci ahayn oo caqadka wax u dhibaayo culammada shaaficiyada iyagu waxay qabaan caqadku waa iska ansaxaa haddaan meeshaas wax lagu sheegin qofka ninka waxaan day niyaddooda ku haystaan markhaati iyo weli iyo la keeno sidii caadiga nikaax loo samay jira loo sameeyo xaaraan waa laakiin waa ansaxayay leeyihin daa'imanna culammada shaaficiyada siiqooyinka ayay ag joogaan sida badan madabka yacnii madaahibta marka laga hadlaa abwaabta fiqiga mid walbaa khawaas khaasiy wuxuu leeyahay yacnii khusuusiyaad madhabka shaaficiga waxaa haalibka ah siiqada ictibaarinteeda yacni qasadka iyo qofkan xataa ha la ogaado qasadkiisa waa xaaraan unbay ku leeyihin lakiin annaga caqadkaas hore daahirkaasaan na quseeyo ayb laakiin sharcan waxaa weeyaan baynahu wa bayn allaahi qofkan nikaaxa oo wax ku qabaa uma ansixin haddii uu yacnii kan dambe ay ugu noqonaysana uma ansixin xaaraanay iskula joogaan ila iyagu waa og yihiine bishiiqa laga qariya iyagu waa og yihiin walidaalika ibnu cumar waxaa la weydiiyey sidaasoo kale mas'ale noocaasa markaasuu wuxuu yidhi nin haddii uu adhay heshiiyaan ka warran markaasuu wuxuu yidhi laa maya uma xalaal noqonayso bal waxaa la rabaa buu yidhi nikaaxu raqbatin laa nikaaxu dulsatin nikaax oo mugdi mugdi ku jira iyo isa soo wax isku soo ogaan iyo lama rabee nikaax qofka ay nikaaxnimo uga haysaa la rabaa inuu u guursado dabadeedna nacayb isaga ka yimid xaggiisa oo u furo ayb taanbuu marka qofka uu ku kaas unbaa marka taabagal leh alimaam marka ibnulqayim wuxuu leeyahay laa farqa cinda jumhuuri اlmuxadisiina alfuqahaa culammada muxadisiintaee fuqahada badankood wax farqiga uma dhexeeya bayna ishtiraaqi dalika biاlqowl in hadal ahaan loo yidhaahdo marka caqadka la gelaya la dhaho aniga gabadhaanaan guursanaya waxaan u guursanaya inaan hebel u xalaaleeyo afka ha laga sheego ow bitawaaduc ama ha laysku soo waafaqo shib ha la yidhaahdo caqadka yaan lagu sheegin qalbiga ayagoo ha ku haystaan aw biاltawaaduci waalqasdi markaa wuxuu yidhi faina alqusuuda dhaacidduu sheegay marka faina alqusuuda fi اlcuquudi cindahum muctabaratun wاlacmaalu biاlniyaat faina alqusuuda qasadyaalku fi اlcuquudi cuquuda muctabaratun mid la fiirinayo wاlacmaalu biاniyaat acmaashuna marka niyad unbaa loo eegaa wاlalfaadu laa yuraadu bicayniha cibaado ma joogno annaga alfaadda marka lagu cibaadaysan maayo siiqooyinkan alfaaddan marka siiqooyinka ah waa qasad waxbaa maqsuud baa lagu gaaraya wasaa'il waa alfaadda bal lidalaalati cala almacaani alfaaddan inay macaani tustaa loogu tala galay faidaa dahara almacaanii hadday macaanidii muuqato wاlmafaasid mafaasiddii ay muuqato falaa cibrata biاlalfaad alfaaddu cibro male marba hadday muuqatuu ku leeyahay yani maqaasid xun la arko iyagiiba yani markaa ay sheegayaan haddii la su-aalo wax lagu la weydiiyo ama ay og yihiinba mar hadday taasi daahirto wuxuu leeyahay alfaadu ictibaar male liannaha wasaa'ilu waqad taxaqaqat haayaatuha fataratabad calayha axkaamuha mar haddii haayadii lahaya maxaa wasiiladu tare macnaa male calaa kullin jumhuuru ahlilcilmi nikaaxu lmuxallil waa baatil wax ku sugnaanayana ma leh saasay culammadu u badan yihiin zaadulmacaadku alimaam ibnuqayim uga hadlay ibnu taymiyana aad u faahfaahiyey kitaabka la yidhaha bayaanu daliil calaa butlaani taxliil ayuu masaladan uga hadlay waa sida ay zakada ugu waajibayso qofku hadduu zakada ka dhuumo is yidhaahdo maalinta ugu dambaysa oo zakada intaanay ku waajibin laba maalin ka hor haddii uu yidhaahdo maalkaygii waa ergey oo dadaasi siiyey oo warqad inta qoro hibo iyo wax noocaa uu sheego dadka uu u qaybiyo markay zakadii dhaaftana uu dib uga soo ceshto ilmihiisa hadhow marka qofkaaba waxaa la leeyahay adiga weligaa zake laguguma le iska socomaa la dhaha mase macaanida iyo qasadkaa la fiirinaya waa in qasadka la eego haddii alfaad iyo daahirkan un la ag joogo qusuudda layska daayo khatar waayn marka madhabka shaaficiguna masaa'isha siiqooyinku aad ugu tashadudaa baynamaa macaanidu mararka qaarkood cinaayo badan ma siinayaaqaala xadaanaa wahb bnu baqiya can khaalidin can xusayn wahuwa xusayn bnu cabdiraxmaan asulamiy can caamirin wahuwa shacabiy can alxaari alacwar can rajuli min asxaabi الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam qaala waxa uu yidhi fara'aynaa annahu caliyun waxaan u aragnay inuu cali yahay can اnabiy sal l slam bimacnaahu baabun fii nikaaxi اlcabdi bigayri idni mawaaliihi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii nikaaxi اlcabdi addoonka yanii nikaaxsigiisa bigayri idni mawaaliihi mawaalidiisiiyoon u idmin dadkii lahaayan u idmin oo markaa nikaaxsado addoonka sayidkiisa aan u idmin inuu nikaaxsado qaala xadaanaa axmed bnu xambal wacuثmaan bnu abi shayba wa hada lafdu isnaadihi weeyaane wa kalaamuhu yanii lafdigiisii waa cumaan lafdigiisa can wakiicin qaala akhbarana alxasanu bnu saalix can cabdillaahi bni moxamed bni caqiil can jaabirin qaal qaala rasuulu llaahi sala اllahu alayh ali wasalam ayumaa cabdin addoonkii oo tasawaja guursado bigayri idni mawaaliihi sayidyaalkiisa iyo dadkii lahaa iyagoon u idmin fahuwa caahirun fahuwa isagu caahirun weeyaan waa zaani mid zinaysanaya marka addoonku markuu guursanaya sayidkiisa inuu u idmaa laga rabaa maxaa yeelay dhinacyo badan addoonku wuxuu ka shabahayaa maal oo kale waa la leeyahay marka ninkii iska lahaa waa inuu u idmo xadiidka marka waxaa deliishada yani culammadu iyagu dhahayaan addoonka nikaaxiisu ma ansaxayo ilaa inuu sayidkiisa u idmo maahani ayb wاlcaahiru huwa الzani laakiin daawuud aلظaahiri isaga wuxuu leeyahy waa ansaxayaa maxaa dhacay marka la yidhaha wuxuu leeyahay nikaaxa in la guursadaa waa fardu cayn shaygu hadduu fardu cayn noqdana addoonku cido uga idin qaadanaa ma leh nikaax baa fardu cayn ah wax hariib ah amarka marka isaga wuxuu qaadanayaa yaa macshara الshabaabi man istaaca minkum اlbaa'ata falyatazawaj waa amar amarkuna wujuubuu keenaa laakiin cibaado ma ahan isagu nikaax waa mucaamalo waay cibaado qofkii marka fardu cayn ku noqota ma aha oo markaa salaadoo kale ma aha sida salaaddii o kale ka dhigaya waana qiyaas fii muqaabili nas haddana nas baaba yaallaba qiyaaskaa xagu u socdaan qaala xadaanaa cuqbat bnu mukram wahuwa alcamiyu iqat akhraja xadiidahu muslim abu daawuud والتrmdي وبن mاجة qال أخبرنا أbو qتyبة الشعيري أbو qتyبة الشhعيiري وهuوa سلم بن qتyبة صدوq أخرج xadيiثه البخاري وأصحاaب السنن الأربعة عن عبدالله بن عمر وهuوa العمري المكبر ضعيiف عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه لي وسلم qاaل إذا نكx الcبد أdoonku haduu نikaaxsado بغyri إdن mowlaahu sayidkiisa yacnii idinkiisa la'aantii fanikaaxuhu baailu nikaaxiisu waa baail qaala abu daawuud hada alxadiidu xadiidkan daciifun weeyaan wahuwa mawquufun waana mawquuf wahuwa qowl bni cumar radia allaahu canhu waa mawquufo qowl ibni cumar nusakha qaar waxay qorayaan hada mawquufun cala bni cumar walaysa huwa bisaxiixi ayb xadiidka horaasa looga kaaftoomaya baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii karaahiyati an yakhduba arajulu nacidda la nacay caddaynteeda qofku inuu doono oo ninku inuu doono calaa khidbati akhiihi walaalkii doonisteeda korkeeda uu ku doono ayb walaalkii marka doonis uu doonay haween oo markaa iyadu ay raalli ku noqoto inuu ka kor doono iska reebidda markaa nacidda la nacay qaala xadaanaa axmed bnu camr bni sarx qال أخبرنا سفyان وهو بن عyynة عن الزهري عن سعيد بن المسyب عن أbي هريرةa qاaل qاala رasuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم laa yخطب الرaجuل ninku ma doono waa khaبر بmaعنى النhي ay laa yhب yuusan doonin laa ykhطب الرaجuل qofka ma doono عalىa khiطبaةi أkhiihi walaalkii doonistiisa korkeeda kuma doono walaalkiis marka laleeya marka mafhuum ayuu leeyahay leeyihiin culammada badankooda mafhuum ayaa meeshaa ka soo baxayo akhiihigaas muslimkaa loo jeedaa hayrulmuslim marka xormo ma leh hadduu ku kor doono wax dhiba ma leh magaran seay ku dhici kartaa marka hayrulmuslim waa dimi yahuudi iyo nasraani waa maalan gabar saasoo kale isla iyaga ku diin ayuu markaa doonay kanna marka waa u bannaan tahay gabadha marka dimiyadda inuu guursado gabadha waxaan ujeedaa yahuudda iyo nasaarada ahlukitaabka qofka ninka muslimka waa u bannaan tahay hadduu ku kor doonou ku guursado korkiisu dhib ma leh maxaa yeele tanaa meesha ka baxayso akhiihdaas baa mafhuum leh ayb xadiidka bukhaariiyo muslim baa soo saareen macnaha xadiidkanna waxaa loo jeedaa ninku markuu naagta doono iyaduna ay oggolaato ama reerku ay oggolaadaan kadib in la doonaa mamnuuc ee macnuhu maahan marka haddaan isagu weli la oggolaanin nin kale inuu meesha galaa dembi ma ah soo ma garanin marka jumhuuru ahlicilmi sidaasay ku macnaynayaan xadiidkan waxayna u deliishanayaan qisadii yacnii faatima binti qays oy tiri rasuulka ilaahay waxaa isoo doonay mucaawiya iyo abujaham mucaawiya iyo abujaham markaa nebigu yaa horreeyey ma uusan dhihin midka dambe ha ka baxo lama ma dhihin maxaa yeele waxay iyadu tilmaantay midkoodna weli inaysan qaadanin oysan raalli ku noqonin markaa nebigu ma dhihin yaa horreeyey iyo yaa dembeeyey ma dhihine ishaaro ayuu siiyey marka usaamo guurso ayuu nin saddexaad buu meesha ku soo daray rasuulka calayh isalaatu wasalaam soo ma garanin marka macnaha labada xadiid in la jamciyo waxaa lagu jamcin karaa xadiidkan wuxuu ku soo aroorayaa qofka haddii marka uu dhaco haweentii ninkii ay raalli ku noqotay ee markaa gaciddeedii iyo markaa uu ku jiro taa marka lagama dabaguursan kar lagama daba dooni kara marka oo haddii uu rukuun iyo u iilasho xaggiisa ay u iilanayso hadduu dhaco laakiin intaanay taas weli dhicin naagtu waxaa weeyaan ninkan nimanka kale ayayuu ula mid yahay nimanka kale soo dooni laha ayuu ula mid yahay khidbada marka macnaheedu saas oo dad baa waxay u fahmayaan gabar nin la sheekaystay ma lala sheekaysan karay u fahmayaan sidaa maaha hadday iyadu marka guurkiisa ku faraxsan tahay oy ku raalli noqotay maya markaasaan la oggolayn xadiidkan amaa guurow kala hadlay nin kale waa kala hadli karaa guur haddaana iyado weli rukuun iyo uunan dhicin ayb waa la fahmaan u malaynan labada xadiid baana laga fahmaa jamcintooda dariiqaasaana fiican qaar waxay leeyihiin labada xadiid midaa la nasakhay laakiin waxbaa la nasakhay iyadoo la jamcin kara ma fiicno ayb macnahaasaa marka ibnu cabdilbar iyo ibnulqayimna tahdiibka uu ku dhigay ayb waa ka nasqiga xataa ibnulqayim isagaaba sheegaya ayb waana diidayaa marka sidaas sax maahan buu leeyahay maxaa yeelay labada xadiid marka jamcinteedii buu marka halkaa uga hadlay قال xdثna الxسن بن علي هو الxulwاniي أbو عlي الhلاal qال أخبرna cبدالله بن نmayr عن عubayd اللahi عن نافع عن iبن cمر qاaل qاla رasuل الlه صلى اه عل sسلم laa yخطب أxadكم عlى khطبaةi أkhiihi وlaa yabيicu عalى byci أkhiihi walaalkiis beyciisa korkiisa wax kuma gato إila بإidnihi ma ahan albayc عalىa byci أkhiihi iyado waxaa weyaan qofku inuu yidhah war ninkaan iskaga tag anaa wax ka fiican haye wax ka raqiysanan hayaa wax ka fiicanan hayaa iskaga taga ninkan dhaaf albaycu calaa bayci akhiihi waxaa lagu cileeyey marka ukhuwadaa ku baaba'ayso saasaa marka loo reebay macnaha loo reebay xukunkan marka waa macquululmacnaa macnaha loo reebay waxaa weeyaan walaaltinimada ayaa ku baaba'ayso lamana ogola marka qaala sufyaan laa yabiicu calaa bayci saaxibihi yaquulu wuxuu dhahayaa cindii khayru minhaa badeecadan wax ka fiican anaa kuwa haya kaale sidaa buu dhahayaa baabun fi rajuli yanduru ila almar'ati wahuwa yuriidu taswiijahaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka ninka yanduru eegaya ila almar'ati haweenayda cinda taswiij wahuwa yuriidu taswiijahaa ayb isagoo markaa rabo guursashadeeda qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadun axkaamtii khidbadou ku jiraa marka iyo yani baababkaa wixii ku saabsanaa qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadun qaala ahbaranaa cabdulwaaxid bnu ziyaad qaala ahbaranaa moxamed bnu isxaaq wahuwa almadani can daawuuda bni xusayn wahuwa iqatun ila fii cikrimata cikrima markuu ka warinayo unbaanu iqa uusan ahayn ayb warumiya bira'yi اlkhawaarij akhraja xadiid asxaab اlkutub الsitta can waaqid bni cabdiraxmaan yacni ibna sacd bni mucaad yacni ibna sacd bni mucaad ninkan waaqid ibni cabdiraxmaana la yidhaahdaa ibnu xajar wuxuu yidhi taqriibka waa majhuul isla isaga ninka ka dambeeyo waaqid ibnu camr ibni sacd ibni mucaadaa la yidhahda labada nin inay hal yihiin ayay culammada qaar sheegeen qaar waxay yidhahdeen waa laba nin labadooduna mid kasta waxaa ka wariyo daawuud isaguna jaabiruu ka wariyaa laba ninoo marka aad isku shabahdo walidaalika xaafidku talkhiiska wuxuu ku yidhi xadiidkan ibnulqadaan wuxuu ku cileeyey waaqidkan oo waaqid ibnu camrin weeyaan buu yidhi wa qaala almacruufu waaqid ibnu camrin sida macruufkaa waa waaqid ibnu camrin ibnu xajar marka wuxuu yidhi wariwaayat xaakim fiiha can waaqid ibni camrin baa riwaayada xaakim ay leedahay wkada huwa cinda الshaaficiyi imaamu shaafici iyo cabdurasaaqna waaqid ibnu camrin ayay dhaheen oo ay ku wariyeen marka haddii sidaa loo dhigo waaqid ibnu camr ibni sacd ibni mucaadi la yidhaahdo kaas isagu ibnu xajar wuxuu ugu tarjamay inuu yahay iqatun akhraja xadiiثahu muslim wa abu daawuud waالtirmidiy wالnasaa'iyu waa waaqid ibnu camrin labaduna marka mid kasta ibnu sacd ibni mucaad yaa ugu jira marka inay hal nin yihiin laba inay kale yihiin midka iqada inuu midkan yahay intuba waa suuragal kolley xadiidka ahlucilmiga way xasaniyeen waxaad moodaa marka inuu waaqid ibnu camr ibni sacd ibni mucaad in loo jeedo can jaabir ibni cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam idaa khadaba axadukum midkiin hadduu doonanayo almarata haweeney fa in istadaaca hadduu awoodo an yandura inuu eego ilaa maa yadcuuhu wax ugu yeerayo ku bixinayo ilaa nikaaxihaa guurkeeda falyafcal ha sameeyo yacnii qofku hadduu gabadh doonayo wax guurkeeda ugu yeerayo yacnii ha eego waxa guurkeeda ugu yeerayo sidaa haddii uu yeeli karo falyafcal ha yeelo ayb qaala waxa uu yidhi fakhadabtu jaariyatan gabarh baan doonay fa kuntu waxaan ahaa atakhaba'u lahaa inaan u dhuudhuumanayo inaan yacnii u gagambanayo xataa ra'aytu minhaa ilaa aan ka arkay maa dacaanii ilaa nikaaxihaa wax guurkeeda iigu yeeraayo iigu yeeray fatasawajtuhaa waan guursaday markaan waan guursaday xadiidkan marka xadiid xasana weeyaan waxaana laga qaadanayaa qofka gabadhuu guursanaya inuu eego iska fiiriyo marka xaggee buu ka fiirinayaa marka la yidhaahdo culamada jumhuurta waxay u badan yihiin wejiga iyo calaacalaha wejiga iyo calaacalaha oo waxay leeyihiin wejigu isaga waxaa weeyaan qofka suuradiisu wejigay ku jirtaan qofka haddii wejigiisa la arko waa suuradiisu sida ay tahay qofku waa uga dhergi karaa saasay jumhuuru ahlilcilmi u badan yihiin imaam axmed say saddex riwaaya ka sugan riwaaya waxay leedahay sidaas jumhuurta wejiga iyo calaacalahu ka eegi karaa riwaayo kalena waxay leedahay marka ay shaqaysanaysay gurigeeda ay ka shaqaynayso waxa markaas muuqan karee laga arki karo inuu markaa ka arko oo marka uu tilmaamayo qoorta iyo waxyaabahaas macan qoorta iyo lugaha iyo oo markay shaqaynaysay gurigeeda joogto mihnada ay haysato waxa markaa ka muuqmuuqanayo inuu markaa fiiriyo sida hadda jaabir xadiidkiisa ka muuqatana iyo muqiira macnahaasu sheegayamacnahaas marka xadiidkan baa ayidayo xoojinayo maxaa yeeley hadday weji keliya tahay kuntu atakhaba'u lahaa maxuu ugu gagambanayaa marka soo ma fahmin midda kale yacni waxaa weeyaan waxyaabaha un waxaa la arki karaa un waxyaabaha noocaasa un lagu ararki karaa sidan qowl saddexaadoo aad waxaa jira baciid u ah oo daawuud oo wato daawuud aلظaahiri riwaaya imaam axmedna laga sheego jirkeedao dhan oo fiirin kara dhahaya qowlkaas qowl waxaa weyaan qowl aad baciid u ah bilmara labadan qowl baa markaa ay tilmaamaan sheekh ilalbanina waxaad moodaa qowlka dhexe inuu leeyahay waa wasf xadiidkuna macaanidiisa inuu xoojin karo marka xadiidku marka taasuu tilmaamaya marka haddaanumara inuu fiiriyana amarka ku jira waa amru irshaad amru irshaad oo qofka sidaasaa u wanaagsan haddii kale waxaa laga yaabaa inuu inta shallaayo ama qoomamoodo hadhow wax furo oo qoys marka intuu gabarh cid ka guursada haddana soo furo liajli ma arkin darteed oo ku furo marka saa intay dhici lahayd marka inuu iska fiiriyo intii marka nikaaxiis ugu yeeri karto yaa laga rabaa macnuhuna marka labadaa qowl unbaa ugu dhow wejiguna qofka wuu ka arki karaa yacnii inta marka qofku sida uu yahay iyo xaalkiisu wejigiisu waa meesha suuradiisa ugu muhiimsan way baabun fi lweliyi weligii axkaamtiisii caddaynteediiba u baab yahay ayb weligiibuu halkan marka ka gelaya nikaaxu marka arkaantiisa weli baa ka mida inuu weli leeyahay weligu marka laba nooc waayo weli caama iyo weli khaas ah ayb weliga khaaska ayaana horeeyo oo kan caamka ka horeeyo weliga khaaska marka waxaa weeyaan waa casabada haweenta casabadeeda ayaa owliyadeeda ay tahay casabada marka laleeyahy waxaa baxayo dawul arxaamka kuwa dawul arxaamka la yidhaahday abtiyaalka iyo walaalka ku hooyadaa iyo iyagu way ka baxayaan waa dawul arxaam iyagu wilaayadu marka waxba kama galaan casabaadka marka iyaga unbaa marka say u kala xoog badan u kala dhow yihiin iyay marka ku kala horeeyaan oo aabbaha ugu horeeyo awowgaa ku xigo uma yacni waxaa weyaan walaalka ayaa ku xigo madhabka xanaabilada isaga waxaa ku xigo wiilkay leeyihiin oo aabbaha yacnii horeeyo awowgaa ku xigo uma ibnigaa ku xigo uma ibnulibniga bunuwada bunuwada way ku soo xigtaa maogtahay laakiin bunuwadu shaaficiyadu waxay leeyihiin ibni ahaan wiilku hooyadii kuma guurin karo hooyadiis weli uguma noqon karo kownuhu inuu wiil iyada ay dhashay wiil ahaan casaba ahaanuu ku meherinayoasaba ahaan waa isaga meherin karaa laakiin wiil ahaan maya adiidayawalaalihii marka ku hooyo ku aabbaha ahaa kuwii ku aabbada ahaabaa ku xigo ibnu camkii iyo adeerkii yani shaqiiqa ahay kan yani waxaa weyaan liabka ah ibnu camka shaqiiqa ibnu camka liabka wahaakada nacam muctiqa siyaabahaasay markaya u kala horeeyaan owliyada marka wilaayada khaaska kuwa leh wilaayada caamkana waxaa iskale suldaan suldaana iskale ama naa'ib ninka suldaanka uu ka naa'ib yeeshay oo isaga u dhiibay niyaabada marka guurka iyo maxaakimta iyo qadaha iyo yaa isaga markaa leh marka wilaaya caammaa layraa midda kalena wilaaya khaasa wilaayada marka khaasadaa horayso oo ashal ah iyadaas qaala اlimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana maxamed bnu kahiir wahuwa alcabdiyu qaala anba'na sufyaan qaala xadaana bnu jurayj can sulaymaana bni muusa can الzuhriyi can curwata can caaئiشhaةa qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi ayuma imra'atin haweentii ahoo nakaxad nikaaxsato biayri idni waliyiha biqayri idni mawaaliiha mawaalideeda dadka iyada yacnii casabadeeda ahaa idinkooda la'aantiis fa nikaaxuhaa baatilun nikaaxeedu waa baatil alaaa maraatin saddex jeer fain dakhala bihaa hadduu sidaa ugu galo oo markaa yacnii ugu galmoodo sidaa ku jimaaco falmahru lahaa mahar bay leedahay nikaaxu shubaa layraa mahar bay lahaanaysaa markaas bima asaaba minhaa meherku maxay ku yeelanaysaana bima asaaba minhaa asiibitaankii ou asiibay darteed maadaama jidhkeedii ou asiibay yaa maharkii ay ku yeelanaysaa ayb maharkii oo dhammaystiran bay ka yeelanaysaa fain tashaajaruu hadday doodaan owliyadu fain tashaajaruu hadday doodaan ma la guurinaa ma la guurinayo iyo ama cadli guurkii bay ka mancinayaan gabadhii saasaa la ogaaday hadday taa marka ay timaado fasuldaanu suldaanku weliyu man axad weligii weeyaan laa weliya lahu aan weli lahayn wilaayadii marka khaaska iyo midii caamka xadiidkaana lagu wada sheegay waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamay welila'aan nikaax inuus ansixaynin yuu tilmaamay xadiidkan marka saddexda madhabe maalikiyada iyo xanaabilada iyo shaaficiyada iyagu ishtiraadulweliyi way qabaan xanafiyada iyagu weli lama shardiyay leeyihiinoo qiyaasan yacnii waxaa weeyaan tasarufka haweenta yaa looga qiyaas qaadana inay maalkeeda iibiso y gaddo oo wax gadato iyo waa u bannaan tahay halkanna sidoo kale waa qiyaas marka fii muqaabil الnas xadiidkan ka warrama markii la yidhi waxay dhaheen xadiidkan ibnu jurayj ayaa wuxuu yidhi zuhri baan la kulmay waa inkiray xadiidkan oo wuxuu yidhi laa acrifhu aniga xadiidkan ma aqaano yidhi qisadaa marka yacnii iyay xadiidkan ku duraan qisadaasna waa qiso daciifa oon ansixin oo culamaa ulxadiid agtooda aan ka ansixin bal zuhri dad badan baa ka wariyey aan ahayn sulaymaan aan ahayn baa xadiidka ka wariyeen ayaa ka wariye ayaa ka wariyey sidaanayn u wariyeen riwaayadaasna marka ay leeyihiin marka laa acrifuu buu yidhi riwaaya saxeixa sugan ma aha qisada ayaanba sugnayn oo zuhri sidaa inuu yidhi maba sugnaba hadday sugnaan lahayd xataa laa acrifuhu dee ninkii yaqaano oo isagu markaa ilooba raawigu ee qofkii ka wariyey qowlkiis waa la qabanaya hadduusan isagu jasminin ayb waa masale macruuf musalaxa ku ah ayb waxaa kaloo iyada yanii wilaayada marka xadiidkan keliya daliil uma ahanay axaadiid kale iyo aayado kale intuba way tusayaan qaala xadaana alqacnabiyu qaala akbarana bnu lahiica can jacfarin yani bn rabiica can ibni shihaab can curwata can caaئisha can الnabiyi salى اllahu عalيyh ali waslm bimacnaahu bimacna alxadiid asaabiq yani sulaymaan keliya ma aha marka wax zuhri ka wariyey soo ma argin hadda waxaa ka warinaya jacfar bnu rabiica qaala abu daawuud jacfar lam yasmac min aلzuhriyi jacfar zuhri kama maqlin kataba ilayhi wuu u soo qoray laakiin haddaanu ka maqlin laakiin oo u soo qoro mukaatabadu waa wej min wujuuhi taxamul waay waana ansaxaysaa inqiaac marka meeshaan kuma jira marka xadiidka sulaymaan keliya maana jacfar bnu rabiicna waa warinayaan rag kalena waa ka warinayaan qaala xadaثna mxamed bnu qudaamة bn acyan qaala akhbaranaa abu cubaydaة alxadaad wahuwa cabdulwaaxid bn waasil asaduusiy mowlaahum iqaة takalama fiihi اlasdiyu bigayri xuja akhraja xadiiثahu albukhaariy abu daawuud wالtirmidiy wالnasaa'iy can yunus waisraa'iil can abi isxaaq can abi burda can abi muusa ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam qaal nebigu waxau yidhi laa nikaaxa ila biwaliyin nikaax ma jiro ilaa biwaliyin weli mooyaane weli la'aanti maaha laa nikaaxa marka haddii la yidhaahda nikaax ma ansaxayaa laga wadaa xaqiiqadu saas waa laa salaata iyo laa nikaaxa iyo xaqiiqada waxaa weeyaan marka waa inaanu jirin xaqiiqadii nikaax inaysan jirin ee la dhihi maayo marka nikaax dhammaystiran ma jira ilaa kuwa iska ansaxa maaha xanafiyadu sidaasay ku macneeyaan laakiin taas waa inay qariino u keenaan waa qariinana ma leh xadiid hadda fasax iyo welila'aan in la guursadaa ma jiro markaas waa la dhihi laha laa nikaaxadan ay laa nikaaxa kaamilan baa laga wadaa ayb ayb can abi burdata can abi muusa ana nebiya sal ll slam qaala laa nikaaxa ilaa biwaliyin nikaax ma aha ilaa biwaliyin oo ma ansaxayo weli mooyaane xanafiyadu halkan waxay yidhaahdaan xadiidkan sufyaanu thawri iyo shucbaa wariyeen isagoo mursal ah saa darteed marka waxay yidhaahdeen maqsuudku ma ku soo xasilayo laakiin waxaa la yidhi sowtaad mursalka xujaysan jirteen idinku calaa usuulihim iyagu mursalka waa xujaystaan xanafiyada marka mursalku markuu idinku xujo idinku yahay maka tegaysaan marka kalenaba waxaad leedihiin mursalka yuxtaju bihi maa la dhahaya kor iyo hoos xadiidka xataa hadduu mursalku raajix ku yahay iyaga horta xujou ku yahay sababto a mursalku iyagu waa deliishadaan madaahibta shaafici maaha inta kale waa deliishadaan xadiidka mursalkaas midda kale waxaa weeyaan xadiidka israa'iil iyo yuunus labaduba ay ka warineen awowgood israa'iil xadiidu jaddihi muqadamun calaa hayrihi xadiidka awowgii hayrkiis waa laga hormariyaa amase yacni laba majlis inay ku kala qaateen oo sufyaan iyo shucbana ay mejlis uga maqleen israa'iilna mejlis kale oo uga maqleen hal awowgiisu ahaa aada ugu gelgeli jiray cilmi badanna waa ka qaatay marka taaratanna inuu mursal ahaan u wariyey taaratanna inuu mawsuul ahaan u wariyey labadaba waa dhici kartaa bal arbaabu yacni a'immat alcilal waxay rajaxeen oy tasxiix ay saxiix yeeleen xadiidku yacni laa nikaaxa ilaa biwaliyin inuu saxiix yahay alimaamu albukhaari baa ka mida cali ibnu lmadiini baa ka mida tirmidi baa ka mida xaakim ibnu xibbaan ibnu khusayma iyo akaru ahlilxadiid qaala abu daawuud wahuwa yuunus can abi burda waisraa'iilu can abi isxaaq can abi burda yuunus isaga can abi burda can abi muusa israa'iil can abi can abi isxaaq can abi burda sidaa bay u kala wariyeen qaala abu daawuud yunusu laqiya abaa burda yunus wuu la kulmay abu burda yunus ibnu abi isxaaq isabiici israa'iil aabbihii wey oo israa'iilkan waxaa la yidhaha israa'iil bnu yunus ibnu abi isxaaq asabiici yunusna waa yunus ibnu abi isxaaq marka yuunusku wuu soo gaaray abu burda israa'iilkuna awowgiisuu ka warinaa can abi burda can abi muusa ayb xadiidku marka sidaasuu saxiix ku yahay ayb xadiidkan marka isagan waxaa laga qaadanayaa nikaax inaanu ansaxaynin welila'aan labada xadiid aayadda qur'aanku gadaal ka keeni doonana baabab dambe uu ku keeni doonana way tusaysaa waidaa طallaqtum الnisaaءa fabalagna ajalahunna falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna idaa taraaduu baynahum bilmacruuf oo macqil ibni yasaar ayaa gabarh walaashiisa ninku daray ninkii wuu soo furay gabadhii wuu furay ciddadii bay dhammaysatay sooma ceshanin markay ciddadii dhammaysatay kadib bay haddana israboodeen dalaaq markaa rajcale buun ahaa markii hore laakiin rajcadii wakhtigeedii baa dhammaaday nikaax kale iyo welibay u baahdee ayay u baahdeen markaasuu yidhi macqil gabadhii isii uu ka soo doonay macqil marka waa diiday may buu yidhi ilaahan ku dhaartay kusin maayo markuu sidaa yeelay ayaa marka aayadahan ay soo degeen waidaa طallaqtum الnisaaءa fabalagna ajalahunna falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna dayawaanku yacni ciddadoodii gaaraan xaasaskoodii hore ay rabaan inay dib u guursadaan ha ka celinina ha u diidinina haddii marka weligu shardi uusan nikaaxa u ahayn macqil hadduu diido wardiid ama ha diidin baa la dhehi lahaa adiga awoodba kuma lihidbaa haweenta intay iska tagtay iska guursa lahayd xadiidkaas macno aayaddaa macno kalena waa laga qaadanayaa naagta garoobka ah inay weli u baahan tahay iyadoo laftirkeeda weli la'aan aysa isguuri karin sheekada marka soomaalidu ay leeyihiin garoobku weli iyadaa isguuri kartay iyo weli uma baahno iyo khuraafaad keliya iyada waxaa laga rabaa inay si toosa ay u amarto oo amar ay bixiso oo weligeeda ay tiraahdo aniga i guuri asaa guurinay marka laakiin biduuni idni weliyin baa naag la guursan karaa wax sax ama ahan ayb ama garoob ha ahaato ama gabar ha ahaato maxaa yeele naagtan garoobay ahayd markaan macqil marka loo diidaayo garoob waxaan u jeedaa marka ninka macqil uu ninka u diidaayo waa maray garoob ay tahay haddana maca daalika diin asaa la amray inuu guuriyo marka isaga marka haddaanu sundho ku lahayn wax iska guursatay iyadaa la dhehi lahaa marka alimaamu shaafici iyo fuqahadu waxay leeyihiin aayaddan waa aayadda ugu caddaan badan adallu daliilin cala ishtiraadi ilwaliyi fi nikaax waa aayadda yacni ugu yacni bayaan badan nikaax in weli loo shardiyo meel laga maraana ma jirto aayaddan gabar iyo garoob midday ahaataba marka culamada waxay yidhahdaan maadaama madaahibtan marka xanafiyadu ay iyagu sidaa qabaan qofku hadduu sida noocaas wax ku guursaday nikaaxiisu nikaaxu shubha waa qaar saasay u badan yihiin marka xadna kama waajibaayo mahrulmilina waa waajiba laakiin fuqahada shaaficiyada qaar ka mida weliba khuraasaaniyiinta waxay leeyihiin mas'aladan nikaax in weli loo shardiyo macluum min addiini bidaruura oo kale ay noqotay ay leeyihin iyagu khilaaf oo qolo ay sheegtayna ictibaar weyn ma yeelanayo walidaalika waa la xadaaya ay leeyihin hadduu saa wax ku guursado xadkii zinada waa lagu dhufanaya marka qaar baa qaba weliba fuqahada shaaficiyada khuraasaaniyiinta yaa sidaa laga sheegay laakiin madhabku middaas horoon sheegay weeyaan ayb middan marka annagu aan soomaalidu ay taqaanana ee iyadu la leeyahay yacni madhabkii wuxuu qabaa weli baa la shardiyaa madhabku sidaasuu qabaa haddana yacni waxaa weeyaan nooc xeeladaysi taxaayul aan la samaynaya ayb weligii baa laga dheeraynaa haweenta meeshii uu weligii joogay ayaa kas looga dheeraynaya inta laga wato meeshaas markii la tagaa la leeyahay qof maa meeshaan kuu joogo weli adiga markaa weligii halkaan weligaagii meeshan ma joogaa may ma joogo dayb hay halla nikaaxay markaasaa waxaa nikaaxayaa markaa mid wuxuu wax ku nikaaxaya aan la aqoonin walaayadii khaaska ahayd isagu ma leh mid caamana ma leh wadaadkan marka meelahan daafeed iyo joogo qaalina ma aha nin madaxana ma aha muxuu wax ku meheriyey ninkaas macaan muxuu wax ku meherina wilaayo khaasana ma ku meherinin tii caamka ahaydna ma leh gabadhiina saaki aabbaheeday la joogto waa laga soo watay waa la soo boobay markaasa halkan la keenay kadibaa marka layswarsana waa xeeladaysi aad u jeedid waay oon xagga xagga loo marin marka waxay ahayd marka waxaa weeyaan madhabku sida uu qabo haddii weligu uu maqnaado wixii masaafatulqasri dhan hadduu weligu maqnaado inuu suldaan uu zawjeeyo suldaan ama wixii naa'iboo booskiisoo kala taagan marka waxaan tirada badanoo marka kutubtu halkaas ugu jirto oo meel iyo meel loogu soo hagaaga aan la aqoonin ma garanin ani sida ay boos qaalli ay ku istaagi karaan yani meel loo soo raacda ma leh qaaligu waa nin meel loo soo raacda leh marka waxaanoo kale waa cirdi ku-dheel dadka muslimiinta waxaa weeyaan ummadahaas kale waxaasoo kale aaday iskaga ilaaliyaanoo cirdigoodu aaday ugu qiiroodaan marka dadkan laakiin waxaad mooddaa inaan wax cirdi u qiiroonaa badanba aysan jirin gabadhii marka saasaa lagu geysanaa meelaha mafaasid kalena waa lagu samaynaa midna meeshaasuu qol uga ijaaranaa mid qolkuu ka kireeyaa midna waa nikaaxaa nikaax beenuu nikaaxa midna qolkuu ka kireeyaa midna cuntaduu ka gataa qowlaysato marka meel isugu tagtay waa dadka cirdigooda usoo sooftegey ayb marka dadka in dadka laga dheereeyo laga dhaqaajiyo laga qabto la zajiriye waa kuwaas ayb waa cirdi ku ciyaarid laa madhabna kama tarjumaan ilaasaa madhab waxay u yihiinba maleh waxay ka yaqaanaanna maleh ayb intaa u waxaa la baray keliya oo meesha ka taxaaya ka akhrinayo bis marka waxaas in madhabka loo nisbeeyo ceebay ku tahay madhabka laftirkiisa marka waxaanoo kale marka wadaaddaa u doodayo markaasay weliba haddana xujadii xanafiyaday ku doodayaan tan la yaab kale taas war ma shaaficiyaa tihiin mase xanafiyaa tihiin xujadii xanafiyada wuxuu ku leeyahy ayuma imra'atin nukixad zuhri waa waa ku inkiray sulaymaan ibnu muusa ayib laa nikaaxa ilaa biweliin mursal waayu ku leeyahy yacnii ama laa nikaaxa kaamilanaa loo jeedaa wixii xanafiyadu ay dooda kutubtooda ku dhigeen iyo halkan keensana marka ma adiga ma shaafici baa tahay mase xanafi baa tahay marka taas iyo qaacidda imaamu shaaficioo iyaduna si jacburisa ay u fahmeen oo ay leeyihiin imaamu shaafici oo weligu sow ugu adadkayo la og yahay ayaa waxaa la yidhi gabadho haddii weligeedii la waayo iyo saasoo kale ay dhacdo waxbaa suaal saasoo kalea la su'aalay markaasuu wuxuu yidhi alamru idaa daaqa tasac waa la meherinayaa marka ama qaalli ama wixii markaas meherinaya alamru idaa daaqa tasac saas ku cileeyey arrinku haddii uu ciriiri noqdo oo daruura ay timaado itasaca suhuulo iyo ruksaa imaanayso yuu tilmaamay middan innagu hadda marka aan naqaanno alamru idaa daaqa tasac miyaana amarkiioo wasci ku jiraa la ciriiriyey yani waxaas marka dad caqlile looma sheego lagulamana doodo ayb waxaa weeyaan arrin wasci oo ku jiray baa la ciriirinayaa gabardii baa marka waxaa weye saa lagu kaxaysanaya waa la soo wadaya gurigeedii baa la keenaa aabbaheed ma oga in la qabo in kale hadhow marka waxaa laleeyahy gabadhi waa la qabaa laba sano ka horaa la guursaday qaabdarro yacnii ka daran iyo wax laga xumaado taas waxaa weeyaan waxyaabaha ugu daranay ka mid tahay qaala abu daawuud yuunus laqiya abaa burdata qaala xadaanaa maxamed ibn axmedin faris marka nin madhab shaaficiye sheeganayo weli nikaax ma loo shardiya masna in lagala doodo maba aha maxaa yeele madhabkiisaaba diidaya macnahaas nacam oo wilaayadii shardinayo oo acam iyo yacnii xataa weligii khaaska ahaayee asadii hadduu nool yahay aabbihii oo kaleoo joogoo nool meel kale hadduu doonaa ku noolaado khabarkiisa aan lagala xidhiiri karin isaga wuxuu leeya weliga ku xiga ma meherinayo xataa weliga caamkaa loo geynayo qaaligaa meherinayo wixii sidaa u ad adkaa haddii la yidhaahdo marka laga soo qaado wax iska aan macno lahayn dhib waayo qaala xadaanaa moxamed ibn axmed faris qaala akhbaranaa cabdurazaaq can macmarin can الzuhriyi can curwata bni الzubayr can ummi xabiiba annaha kaanat cinda bni jaxshin cabdillaahi bni jaxsh ayay agtiisa ahayd oo yacnii isagaa qabay wey cubaydullaahi baa la dhihi jiraa cubaydullaahi bni jaxsh ninkan marka hijratulxabashu aaday halkaasuu nasraani ku noqday ayb saasaana marka uu ku dhintay marka cinda bni jaxshin agtiisay ahayd fahalaka canhaa waa halaagsamay oo wau ka dhintay wa kaana fii man haajara ilaa ardi alxabasha ayuu ka mid aha dadkii ardulxabasha u hijrooday fazawajaha anajaashiyu najaashi ayaa markaa guuriyey iyada rasuulallahi rasuulku u guuriyey sala allahu calayh ali wasalam wahiya iyada oo cindahum iyaga agtooda joogto umu xabiibe marka najaashi baa nebiga u guuriyey wilaayada uu ku guuriyey maxay ahayd wilaayadii caamka ilaa meesha ay joogto isagaa ka taliyeen waa xaakimkii boqorba waay waa u meherin karaa marka wax hadda weli u noqdaan hadda meesha ma joogaan najaashina nebigu waa rumeeyey calayhi salaatu wasalaam oo ma la dhahaya gaal muslimad meherinayo waay la dhihi maayo ayb xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa umu xabiiba nebigu inuu guursaday qabla alhijra ila qabla alhijray eed markaas xadiid kaloo muslim ku jiro waxaa dhahayo abu sufyaan markii uu islaamay ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimid markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow saddex arrimoodaan kaa codsanayaa inaad ii idinto saan adiga marka kuula dagaalami jiray inaan gaalada ula dagaalamo inaad ii idinto oo aan hoggaamiyo jeyshka mucaawiya inaad ka dhigto kaatib aa ka dhigato waxyiga uu kuu qoro gabadhayda umu xabiibana inaan kuu guuriyo see loo jamcinaa marka abu sufyaan wuxuu islaamay bacda alfatxi nebiguna waxaa hadda cad najaashi inuu u guuriyey oo waqtigii hijratulxabasho agteeda loo guuriyey walidaalika bacdu ahlilcilmi waxay yidhahdaan xadiidkaas muslim xadiid oo khada ku dhacay waay saas darteed marka way ka tageen waa min awhaami bacdi aruwaah weeyaanay dhaheen qaarna waxay isku dayeen inay jamciyaanoo waxay yidhaahdaan qisadaa waxaa weeyaan waa kuu cusboonaysiinayaayoo ka wadaa ogaa markii hore anu waan dhibsanayey laakiin hadda maadaama aan islaamay diyaara u ahay waa ku cusboonaysiina saas u jeedaa bay yidhaahdeen qaarkood qaarna marka waxaa weeyaan xadiidkaas owaami waxbay ku sheegeen adi waxaa aad u faahfaahiyey alimaam ibnuulqayim kitaabkiisa jalaa-ul afhaamka oo salliga iyo uga hadlo ayb wilaayada marka inay leedahay waxaa laga qaadanaya xadiidkan wilaayada caamka ayuu sugayaa xadiidkan ayb baabun fi lcadli meermeerinta oo qofkii oo nikaaxa ka manciyo qofka uu weliga u yahay ayb qaala alimaamu weligu haddii uu marka cadli sameeyo nikaaxi u diido uu ka manciyo see la yeelaya qaala xadaanaa moxamed bnu lmusanaa qala xadaanii abu caamir qaala ahbaranaa cabaad bnu raashid can ilxasan qaala xadaanii macqil bnu yasaar qaala kaanat lii ukhtun walaal ayaa lahaa tukhdabu ilaya aniga la iga soo doono yacnii walaal gabaraba ila dhalato aniga aan markaa weli u ahayo ka wadaa aniga layga soo doono fa ataanii waxaa ii yimid ibnu cammin lii in adeer aan leeyahay fa ankaxtuhaa waan ku nikaaxay iyaahu isaga uma dallaqahaa waa furay dalaaqan buu furay furiin lahu rajcatun leh uma tarakahaa waa ka tegey xata inqadad ciddatuhaa intay ciddadeedii ka go'do ay ka go'day falamaa khudibad markii la doonay falamaa khudibad ilaya markii aniga la iga soo doonay yacnii la gaaray heer aniga la iga soo doonay iyada ataanii waa ii yimid yakhdubuhaa isagoo markaa doonaya uu ii yimid marka isagoo yacnii inaan u guuriyo rabo ayb faqultu waxaan ku idhi laa wallaahi ilaahan ku dhaartee maya laa unkixuhaa nikaaxi maayo abaddan weligeed adig kugu nikaaxi maayo laa ankaxtukahaa nusaqa qaara qoraay laa ankaxtukahaa adiga kugu nikaaxi maayo iyada abaddan weligeed qaala waxa uu yidhi fafiya nasalat hadihi اlaaya sidaa markaan idhi anay igu soo degtay aayaddan waidaa طallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahunna falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna alaaya qaala fakafartu can yamiinii dhaartaydii waa ka kafaaro gutay faankaxtuhaa iyaahu waanan u nikaaxiyey markaas marka waxaa laga qaadanayaa nikaaxa in weli loo shardiyo waxaa kaloo laga qaadanayaa weligu meermeerin inaanu gabadha ku samaynin goormaa la dhihi karaa marka weligu cadli ayuu sameeyey cadli ayuu sameeyey goormaa la dhihi karaa waxaa la dhihi karaa markay ula timaado nin iyada kukuf ah nin kafaa'ale markay ula timaado ee uu u diido ayaa cadliguu sameeyey la dhihi karaa kafaa'adana dabcan xurriyada iyo diinta ayaa laga fiiriyaa waxaa dhici kartaa qofka isagoo diin leh haddana dabcigu dabcigu diinkuu ka mid yahay in diintu ka dabcigu ka wareersan yahay ord iga tag waa dhihi karaa waxba kuu mehri maayo maxaa yeeley idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuhu khuluqii marka inaad diintiisa iyo dabcigiisa raalli ku tihiin guuriya haddaan dabeecadda raalli looga hayn in laga tegi karaa laga qaadanayo maslaxadeeda marka adduunyada iyo midda aakhirada iyo ayuu u fiirinayaa qof u dhigmo ama iyadu markaa uu dhaqi karo ee kuf ah hadday ula timaado uu siinaya ma u diidayo sida xoogga badanna kafaa'ada waxaa laga fiiriyaa addiinu waalxuriyatu diinta iyo xorriyada bes ninku hadda gabadhii xore hadduu addoon soo doonoo kale kafaa'a ma jirto waa diidi karaan iyadu waxaa weeyaan bal hadday addoomo wada ahaayeen oo iyadu ay xorowdo khiyaaray leedahay nink inay nikaaxi fasakhdo waa leedahay waxaad u malaynaya marka mid asalkeediiba xor ahayd diinta labada diintaas iyo xoryadaa laga fiirinaya qaar kale waxay leeyihiin sanaacada iyo nasabka iyo labadaana waa laga fiiriyaa kafaa'adu fuqahadu badanaa afartaasay wada badanyihin laakiin labadaa unbaa ictibaar leh markaasaa waxaa la dhihi karaa cadli ayuu marka ku kacay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa ankaxa alweliyaani labada weli haddii ay nikaa laba weli hadday nikaaxaan haweentii marka laba weli ayaa nikaaxay tee marka nikaa yaa nikaaxiisa oo ansaxaya dabcan laba weli oo siman unbaa laga hadlaya amaa culammada shaaficiyada iyagu markay leeyihiin weliga aabbaha oo kale ama awowga oo kale haddowsan aabbaha joogin isagu walaayada haddii uu haysto gabadhii lasoo doono isagii laakiin uunan joogin meesha gabadhi lagu soo doonay khabar iyo war iyo wakaalad iyo waxna aan laga heli karin laakiin uusan dhimannin intuu nool yahay qof kale owliyada kale inay guuriyaan waa diidayaan qaali suldaan unbaa guurinaya suldaanku isaga awooddiisu waa waa dhulka dhanoo xukumaa isaga macan sababka marka waxay leeyihin waxaa laga yaabaa haddii weligan uu guuriyo wiilka walaalkeedoo kale waxaa dhici karta aabbihii oo meel kale jooga isagana inuu nin kale u guuriyeyba oon la ogeyn waxay iyagu waxay leeyihin wilaayatul-ijbaar aabbaha iyo awowgu ijbaaray leeyihin gabadha iyadoon la aysan ka idin qaadanin gabadha oo ay guurin karaan ay leeyihin marka inuu aabbihiina halkaas ku guuriyo kanna uu guuriyaa dhici karto waxaa marka si looga fakado in marka saas la yeelo oo marka aqrabku abcad inaanay usoo wareegin hadday isaga ka timaado qaali unbas hadday laba weli oo siman marka ay guuriyaan kan horreeyey unbaa nikaaxiisu guntanna qaala xadaanaa muslim bn ibraahim qaala aqbaranaa hishaam xaa waaqbaranaa moxamed bnu kaiir qaala anba'naa hamaam xaa waaqbaranaa muusa bn ismaaciil qaala aqbaranaa xamaadu almacnaa waaxidu can qataada can ilxasan can samura can اnabiy sala اllahu alيyh ali wasalama qaal ayuma imra'atin haweentii oo zawajahaa weliyaani laba weli ay guuriyaan fa hiya lilawali kan horay u sugnaatay minhumaa labadooda kii horeeyey wa ayumaa rajulin ninkii oo baaca baycan beec iibiyo min rajulayni ka iibiyo fa huwa lilawali beeca kan hore u sugnaaday minhumaa labadoodaas labada nin ka hore loo guuriyey labada beec kan hore ninka hore laga gaday beeciisaa jiraayo xadiidkan marka talkhiiska ibn xajar wuxuu leeyahy tirmidi waa xasaniyey abu zurca abu xaatim sidoo kale laakiin xadiidkan waa min riwaayati alxasan can samura sida taxqiiqa uu ku jirana waxaa weeyaan alxasan lam yasmac min samura ilaa xadiid alcaqiiqa xadiidkanna xadiidkai caqiiqada ma aha inqidaac baa marka meeshaa kaga jiro sidaa darteed buu daciif u yahay laakiin xukunkiisu waa macmuul labada weliye siman kan markaa isagu hor guuriye nikaaxiis unbaa fulaya oo soconayo وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه